diyaargarowga xaanaadka sahaadiga ee karantisgeedka diyaargarowga ka socda gebi ahaan koonfur galbeed aad ugu wanaagsan yahay meel fiican buuna marayaa alxamdulilah inkasta uu kusoo aaday xilli sidoo dhan uu saameeyey cudurkan covid nineteen-ka iyadoo taasinka haddana alxamdulilah diyaargarowga meel fiican buu noo marayaa gaar ahaan degmada ceelbarge waxa weeyo waa meesha ugu amni badan ee ugu munaasabsan ku qabashada imtixaanaadka shahaadiye presidenta marka alxamdulilah waa meel fiican buu noo maraya mashruuc dugsi sare oo dhismo ah oo la dhagax dhigay dadka ka baxaa dugsiga dhexe dhameeya intermediate-ka rajadooda maxay la eg tahay dugsigii hore ayaad waxbarashada ee dowladii hore ee dhistay ayaad haatan ku shaqeysan ayaan filaya
haa walaal waxaa ka shaqeeya waa dugsigii hore oo isugu jira sida dugsiga hoose iyo dugsiga dhexe isugu jira alxamdulilah dugsigii sare kuliyo badan buu soo marmaray oo dhowr jeer baa laga la dhagax dhigay haddana weli wax dhismaa ma bilaaban laakiin aad ugu dhow yahay ayaanti ayaandhawi waxaana soo booqday oo noo yimid wasiirka federaalka soomaaliya jooga iyo wasiirka federaalka soomaaliya maxamed weli way dhagax dhigeen weli waxaa ka leeyahay in mashruucaas uu geeska saaran yahay waxaa ka dhex galay xanuunkan abdulla saameeyey covid nineteen marka marka la xiidno waxaan xanuunkaas un baa la maqanay maahaana alxamdulilah dugsigaas sare meel fiican buu marayaa oo waxaan ka leeyahay in meesha dugsi samaadika lagu gaaro inuu dugsigiisa bilaaban doono awa dhanka hata laakiin waxa aan konfusiyadkan uu ardaygu ay imtixaan soo gelayaan waxaa weeye dugsigii hore ee hoose dhexe
imtixaanka sana dugsiyeedka ee sanadkan ee shahaadiga ah muxuu kaga duwan yahay imtixaanaadkii hore waayo aragnimadaadii adigoo ah guddoomiyaha bahda waxbarashada degmada ceel berde wax culeesa miyaa jiray
waxbaynu kaga duwan yahay dugsigii hore ama imtixaanaadkii hore ee soddonka sane lasoo dhaafay xilliga dawlaanta wuuna la waday aada uga duwanya maxaa yeelay alxamdulilah waa sanadkii koowaad ama markii koowaad oo manhaj midaysan oo dadka federaalka ay soo saartay dadka soomaaliya dhammaan ka qaban galay imtixaankiisa loo fadhiisto weeye maadaama oo manhajkii oo saxda ahaa ee argo ku baratay imtixaanka soo qaadayo marka aad looga duwan yahay imtixaanadii hore ee jiray ee dalka dhigtay aad looga duwan yahay walaal macaan culays waa jiraa ilaahay amarkii kusoo hagaaday xilli adag oo xanuunkaas uu dugsigii xiray oo bahda waxbarashada uu geliyey marna bashaqahoodii uu joojiyey marka hadda anigu halka dawlad aan joogno iskuullada waxaan fasaxnay muddo saddex bilood fasaxaayeen oo la rabay inay si fiican uga shaqeeyeystaan manhajka uga shaqeeyeystaan marka dadaal badan iyo juhdi badan baa yacni waxaa weeye bahda waxbarashada ay horgeeyay wasaaradda waxbarashada federaalka soomaaliya iyo ilaahay federaal juhdi badan dadaal badan bay geliyeen balsiya isuu sabil lahayd ama waa u dheclahayd manhajkiina wax laga barto muddadaa kooban ee manhajka iskuullada yaallay loona diyaar garoobo imtixaankii inuu dhaco oo aan aan laga baaqsanin marka caqabadaas taasi alxamdulilah laakiin dagaal badan hada waxay u muuqataa in lagu guulaysan doono in kanbisiyeedkan uu si fiican u dhaco imtixaanaadkiisa gudaha koriin arrintan tiraya waxay tahay inkastoo dagaal badan aan ogahay uu socdo oo wasaaradaha kala duwan ee heer federaal iyo heer mawduud ay dadaalayaan haddana in xooga la saaro dawladdu heer walba ay tahay xooga saartay dugsiga hoose ee yusuuro ilaa degmooyinka waayo inta uu juusiga la gelin lahaa jaamacadaha dugsiga sare waxaa sii dara ubadka soomaaliya maanta u badan kuwa dayacan yihiin kuna badan yihiin tuulooyinka ilaa degmooyinka marka in dugsiga tuulooyinka iyo degmooyinka ku jiray in loo helo dhismo iyo abaabul iyo wacyigelin iyo dhaqdhaqaaq loo sameeyo macalimiinna loo shaqaalaysiiyo arrintaasaan dugsin lahaa oo isleehay sodonka sane lasoo dhaafay waa dhibaatooyinka ugu badan ee jahli mees u badan yahay waxaa weeye tuulooyinka iyo degmooyinka waddanka soomaaliya marka intaasaan waraysigan uga faa'iidsan lahaa
waad mahadsan tahay kaasina waxa uu ahaa maxamed sheekh xuseen xaaji oo ah guddoomiyaha guddiga waxbarashada degmada ceelberde ee gobolka bokool maamul goboleedka dowladda koonfur galbeed soomaaliya oo qadka teleefoonka inooga warramayay isagoo jooga magaalada ceelberde waad mahadsan tahay maxamed sheekh xuseen